wasaaradda qorsheynta maalgaliga iskaalladowka dhaqaalo dowladda koonfur galbeed iyo weliba magaalada baraawe ka daafartay kulanka heer degme wadataladowga qorsho isbedelka dowladda ilaa iyo kulanka oo qayb ku hay diyaarinta qorsho horumarinta shanta sana ee hadareerta iyo weliba laka garfay arrimo la xiriira horumarinta dhaqaalo adeegyada bulshada amniga qorsheynta iyo magaalooyinka waliba si wadajare markaas anfuray wasiirka amniga xasan cabduqaadire maxamed iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta maxamed nuur cabdi fanax walibana markaas qayb ku hayay kulanka mas-uuliyiin kale oo heer gobol iyo heer degma iyo saas oo kale qaybo shalduban bulshada sida dhallinyarada bilaan odayaalka dhaqanka mas-uuliyiinta weyba markaasi arabka ka adkayana muhiimadda yeelata wadataladowga nooca silan hela qorsho markaas ku turjumow baahida dhabta eh ee bulshada koonfur galbeed ay ku hadal iyo talooyinku ayagaas ma iyin laku hadalow siisin wada ogtiin wasaaradda qorsheynta shanta sina mar iyo diyaariyaasi qorshihii guud ahaan ee dowladda koonfur galbeed ka shaqeeyasi marka qorshooyinkaas qorsho marba haddii dowladda qorshooyinkee la diyaariyo mayba qorsho mustaqbaliyan ew aayaha mustaqbalka ee dowladda koonfur galbeed iyo dadka dowladda marka muhiimadda koowaad qorshahan shantisin hal mar la qobadow guud ahaan may kudhiyay deegaanada koonfur galbeed wasaaradaha dowladda koonfur galbeed lanwelba oo reer koonfur galbeed ee taladiis talabixintiis iyo wali aragtiisee ku darsadee wadatashi oo baahidii degmadan inaysan qortaan la fadaawso qorshaha dowladda lanka daro mustaqbalkana marka walaa dowladda weydiiyaaso baraaw walaay baahidii ee oo bulshadii ha qobatile waa laku qabado wala lakuta taabadi sa hadda jidaadka la sheega hal jid leeyo hata kansayndhasan laakiin baraaw jidkooleymale yee dhan wada bacaado intaan aragay jidadkaas oo dhan baahidiis gudbiyey inaysan ubaahantiin qaarsho kabalistoono la saaro karo qaarsho laamiyi la kawaalo karo wali kale jare dadka maadaama baddi in dhowta kalluumaysata fara badan jare jare suuqii kalluunka iyo walaay is imbaahanyiin duunga fada qofkamaha badda galaaw kalluunkaa gurdaw baahiyoogaas oo dhan wasaaradda qorshaanta in la gudbiyo buuga siingalle eedaa muhiim siinkaa haddaan deked kaliya helno waxyaabaha kale dhan anagaa qabsan karno xoolaha anagaa badsan karna beeraha waa samaysan karnaa haddii aan warshad u helna kalluunka sidoo kale iyo deked aan helna keliya haddaan helno anagaa caawi karnaba koonfur galbeed inteedii kale ama soomaaliba marka qorshayaasha iska cadcad ama muhimka waa iska muuqdaan laga hadlayo waxay yihiin barahaw hadda maxay haysataa eelboor eelboorkaas maxaa ka dhiman laami waa runtiis haa heelbooraan haysanaa waa jaay wuxuu u baahan yahay in la ballaariyo laamina laga dhigo waa qorshe fiicanoo fog waay maxay kaloo u baahan tahay waddadan hadda la dhisaayo ilaa iyo hadda ceelboorka iyo magaaladan u dhexeeyo maxaa ka dhiman hadda waa jaay laamiyaa ka dhiman laamiga ka dhiman in la saaro haye baraha maxay kaloo u baahan tahay waxay caan ku ahayd ganacsiga dekad dekeday u baahan tahay waa waxyaabaha la rabo bulshada inay sheegto oo la dhegaysto